asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenni murtida maanta waana xubinteenni murtida maanta oo alaaba uu halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii rabbi idma hayo marka aynu ka hadlayno amuuraha muhiimka ah iyo kuwa maaragtay qaabilsan dhaqanka iyo nolosha aynu ku jeexjeexno ama aynu ku qaybsanno howlaheennii caalamiga ahaa ee aynu asal ahaanta u lahayn sababta oo ah dee innagu waxaynu nahay dad soo jireenah oo haddii eebba idmahayo dhaqan leh hiddo leh ujeeddooyin fara badanna ay ku duugnaayeen waxaynu nahay markii si guud looga hadlo ama si maaragtay faah-faahsan afkeenna iyo dhaqankeenna iyo hiddaheenna loo dhex galo waxaynu nahay dad aad iyo aad raadad waaweyn ku leh nolosha bili-aadanka iyo qaybaheeda kala duwan waana mid uu eebe inagu manaystay innaguna aynu caan ku nahay walow aad moodid da-yarta iyo aqoon-yahankeennuba inay howlaha noocaasa waayahan dambe ka dhagala yihiin ha ahaatee si kastoy ahaataba dee loo fadhiisan mahayo oo waa tii ay jirtay sheeko la odhan jiray dhurwaayow kabama laguu gadaa kolkaasu wuxuu yidhi ee haddii la helana waa iskaga rayn lahaa haddii la waayana dee loo fadhiisan mahayo la dhihi mahayo odaygii dhurwaa ahaayo kabala-aana oo cagaa ka baqahaya yaa meeheblo fadhiya sidaasoo kaleento inagu dee aqoon-yahankeenni iyo madaxdeennii iyo dadkeenna wax sheegtaba haddii ay kuwa maaragtay la leexsaday noqdaan dee u fadhin mayno oo inagu la dhihi maayo soomaalidii yaa afla-aan meelheblo u kuududa ama murti la-aan iyo maaragtay xigmad yari ay meelheblo la kuududaan taasna waa mid eebe inagu manaystay sidaa darteed ayaynu kolba jecel lahay waxa eebba inagu manaystay ee ama dhaqana ama hiddaha ama murtiha ama tilmaana ama tusaalaha ama wanaaga inaynu koolkoolinno innaga oo hadba sida dadka loogaga faa'iideyn karo uga faa'iideyna amaba ama haddii eebba idmahayo si guud usoo gudbinno si un wuxu uusan dheka maqal kaaga noqonin ee aada iskugu daydo inaad faahfaahin dheeri ah hesho xubinteenna murtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamkii iibi waxaa la yidhi nin ayaa jiri ninkaasu maalqabeen buu ahaa ha ahaada maalqabeene haddana wuxuu ahaa nin gacan adag oo maaragtay dhukuul ah kaasoo aan u fiicnayn dadkii dee ku xeernaa ee gacaladiisa ahaa waa kuwii ehelka iyo xigtada iyo sokeeyaha u ahaa maalinkii dambe ayaa nin aaqil ah ama maaragtay raggeennii isha dheeraa ee balaayada ahaa markaan balaayo ku leeyahay ma ahan inaan dhibaato ka hadlaayo ee raggii isha dheeraa ee waxgaradka ahaa ee tilmaamaha fiicnaa ayaan kuu sheegaya mid kuwaa ka mid a ayaa arkay ninkii oo maaragtay dad eheladiisa oo rafaadsan geeska gelinaya kolkaasuu maahmaah haddii eebba idnahayo xubin murtiyeeda oo tilmaan caalami ah leh ayuu u sheegay waxaana uu ku yidhi nin yahow wax ma kuu sheegaa kolkaasuu yidhi haa suu yidhi halkaa arrintaa yaan ku dhahayaae iga qaado haye bal soo daa aan maqlo halkaa arrin ahee aad idhihi rabte kolkaasuu yidhi gacalkaaga fara dufan lahaa lagu duugaaye fara dac leh laguma jiido gacalkaaga fara dufan leh baa lagu duugaaye fara dac leh laguma jiido ayuu yidhi waana hadal aad iyo aad muhiim u ah dee dadka waxaaba laga yaabaa maanta soomaaliyeed ee xubinta dhegaysanayaaye intooda badan inaynan dacda aqoonin ama ayna dufanka laftiisaba ayna aqoonin haddiise maaragtay saliid iyo dhiiqa iyo waxyaalaha loo sheego ama dhoobo iyo biyo laami yaallo wasakha iyo iyo maaragtay muxuu ahaa wixii meeshii marinbiyoodka laamiga geeskiisii iyo waxyaalaha haddii loo sheego inay xasuustaan baa macquul ah balse ayna dacda iyo dufanka midnaba garanin mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi kitaab galkiisii loo diiday sayax allaa baday kitaab galkiisii loo diiday sayax allaa baday